bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duuro wanaagsan kusoo dhowaada dhegeystayaal warkooda hornama idaacadda dalsan
qarax ismiidaamin ahaa oo muqdisho lagula beegsaday afhayeenkii xukuumadda soomaaliya iyo xaaladiisa oo la shaaciyey inay soo wanaagsanaanayso
xafiiska warfaafinta ra-iisul wasaare rooble war ka soo saaray qaraxa lala egtay mucallim
dhalinyaro kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan oo sheegay in mahdi guuleed faragelin uu ku hayo doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi
dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab oo ka socda duleedka magaalada beledweyne
shil gaari oo khasaare isugu jira dhimashaya dhaawac geystay oo ka dhacay magaalada gaalkacyo
howlgal lagu soo qabtay burcad hubaysan oo dhigan isbaarooyin oo la fuliyey
wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan ergeyga maraykanka u qaabilsan qaaradda afrika oo booqday waddamada suudaan iyo etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegaystayaal waa duurnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka u diyaar garooba dhagaysigii warkeenii duhurnimo oo dhammaystiran
qarax ismiidaamin ah ayaa muqdisho lagu eegtay afhayeenkii xukuumadda iyo weliba xaaladiisa oo la shaaciyay inay wanaagsan tahay xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybta warfaafinta ayaa sidoo kale war ka soo saartay qaraxa lala egtay maxamed ibraahim macalimu cabdiraasre deefuwa ayaa faahfaahinaya
dugta qarax aad u xoogan ayaa laga maqlay barqinimadii maanta ah inta badan degmooyinka gobolka banaadir kaas oo ka dhacay meel ku dhow isgooska dabka ee magaalada muqdisho qaraxaas oo ahaa mid ismidaamin ah uu fuliyey qof isku soo xiray jaakadda waxyaabaha qarxa ayaa waxaa lala beegsaday oo markaasi la isku qarxiyey gaari uu watay sida ciidamada booliiska ay xaqiijeen afayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimu uu marayay isgooska dabka ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay khasaaro soo gaaray afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu waxaana durbadiiba loola cararay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada muqdisho si xaaladiisa caafimad halkaas lagu dabiibo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalka ayaana si deg dega u gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay islamarkaana xiray aagga oo dhan waxaana gurmad loo fidinayay dadka ay ka agdhawaa goobaha qarax oo goobtuu qaraxa ka dhacay oo la filayay in khasaaro markaasi dhaawacay ay soo gaareen iyadoona dhinaca kale xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu la sheegay in ay soo hagaagayso kadib markii kolkii uu qaraxa dhacay jugtiisana laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir la filayay ama loo malaynayo inuu ahaa dhaawaciisa mid aad u daran hase yeeshee ilu ku dhowdhow xafiiska warfaafinta ee ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xaqiijiyey in afhayeenka xukuumadda uu xaaladiisa caafimaad ay aada u hagaagsan tahay kadib markii isbitaalada magaalada muqdisho qaarkood ee markaasi la geeyay ama isbitaalka la geeyeyna ay dadka goobjoog ka ah ay sheegeen in xaaladda afhayeenka ay aada u hagaagsan tahay xafiiska waa dhinaca kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa war qoraal ah oo lasoo dhigay waxaa lagu sheegay in xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumadda ay aada u wanaagsan tahay qaraxa oo ahaa mid ismidaamin ah uu fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa ayaa waxaa markaasi lala beegsaday afhayeenka xukuumadda qoraal kooban oo lagu daabacay xafiiska wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble waxaa lagu sheegay in dhaawac soo gaaray macalimu uusan ahayn mid halis ah islamarkaana uu yahay dhaawac fudud afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu waxaa dhaawac ka soo gaaray weerar argagixisada la beegsadeen gaari uu saarnaa xaaladiisa caafimaadna halis ma ahan waxaana u rajeynaynaa caafimaad deg deg ah ayaa lagu helay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble wararkii ugu dambeeyey xaaladda caafimaad ee maxamed ibraahim macalimu ayaana la sheegaya inay iminka ay wanaagsan tahay islamarkaana xaaladiisu ay la dacaalayaan ama ay la tacaalayaan dhakhaatiirta markaasi ku hoolan inay markaasi wax ka qabato qaraxan mid la mid ah ayaa sidan oo kale lala beegsaday mid ka mid ah ama laba ka mid ah wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya oo ugu horreeyo agaasimihii reediyo muqdisho alla u naxariistay cabdicaiis africa iyo agaasimihii telefishinka qaranka sharmaake maxamed oo iminka xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo dalka turkiga mana jirto ilaa iminka si rasmiha cid u sheegatay hase yeeshee al-shabaab ayaa bartooda markaas ama barahooda internetka waxay ku faafiyaan qaraxyada ceenkan oo kale ay la beegsaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya
mahadsanid cabdinaasir dhalinyaro kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan ayaa sheegay in faragelin uu ku hayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee somalilan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan eegaya
dad u badan dhallinyaro kana soo jeeda gobollada waqooyi ee somalilan ee ku sugan magaalada muqdisho oo maanta kulan yeeshay ayaa ka soo horjeestay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar iyagoo ku eedeeyey inuu docfaruurayo kuraasta gobollada waqooyi ee somalilan waxayna sheegeen in dhowaan magaalada muqdisho ay ku qabanayaan bannaanbax ay ku muujinayaan ashtakadooda
haddii aanu nahay annagu dadka reer somalilan oo ah kalabadh qarankii soomaaliyeed ee kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii midoobay waxaanu ka eed sheeganaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxaynu ogeyn ra-iisul wasaare mahdi guuleed inuu ahaa dadkii ugu badnaa ee keenay guddidii lagu muransanaa muddada dheer ee gelisay xaalad aanay dadka soomaaliyeed jeclaysan oo halis u gashay in lagu noqdo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii intaa laga soo gurmay oo dadkii soomaaliyeed u kaceen oo ciidamada qalabka sidaa soo galeen muqdisho oo mucaarad iyo mucaarad iyo shacabba la iskaashaday markii laga saaray guddidii khilaafku inta badan jiray mahdi guuleed wuxuu dib ugu noqday bulaacadiisii oo ah inuu dhurto haddana kuraastii oo uu boobo oo ergo xaaraana oo aan lahayn kuraasta uu ku xerayso s y l oo maalinba ay kursi usoo saarto waxaynu ognahay in in ka badan lix kursi u boobay muddadii muddadii ay doorashadu socotay iyadoo uu isagoo duulaan ku noqday komishankii iyo maxkamaddii sare qarankuba lahaa
haddaanay haweenweynaha reer somalilan waxaan ka codsanaa ra-iisul wasaaraha sharafta leh inuu naga qabto mahdi guuleed cadaaladana dib u eego
xalayto wakhti dambe isagii la soconay waxaa shil jiraayad ku qabtay hoteelka s w l ergadii gafuurka xidhnayd ee kuraasta dhammaan kuraastii la dhacay ama la boobay ee somalilan ee ka codeeyey ergada ka ahaa runtii xaqu wax la qariyaba feeruhu ka dilaaca waxaanu ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa oo aan u sheegaynaa bulshada ku dhaqan gobolka banaadir ee runtii dulmanayaasha ah mudlumiinta ah ee dushooda lagu boobay kuraastii somalilan ay ku lahayd golayaasha dowladda federaalk soomaaliya maanta inay hadleen iyagoo oo ku baaqay inay qaban doonaan isla maanta shir jaraa'id ay kaga soo horjeedaan banaanbaxa isla markaana ay ku taageerayaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo runtii isagu ah qofka u sababta ah dhibka khilaafka ka dhacay amba ku yimi khalkhalka geliyey siyaasadda soomaaliya oo aanu aanu ku baaqnay isla markaana aanu usbuuca gudihiisa mudaharaad altaxriiri ah aanu ku qaban doono gobolka banaadir annaga oo shalayto si aad la socoteenba midaynay guddiyadii abaabulka mudaharaadka waxaanu ugu baaqaynaa oo mar labaad cod dheer iyo cod gaabanba ugu baaqaynaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roobleh ra-iisul wasaare dalka mas-uuliyaddiisa amnigiisa iyo doorashadiisa adigaa u xil saareen gaar ahaan ta somalilan waad og tahay oo malihin degaanadayadu doorashadu kama dhici karto doorashadeeda adaa ka wakiil ah adaa heshiiskii madasha wadatashiga uu kuu siiyey awood inaad inaad inaad maamusho saa darteed baaqayaga dhawaaqyadayada tabashadayda cabashayadaya dhegaha ka furaysan waxaanu kaa codsanaynaa inaad si degdeg ah xilka aad uga qaaddo awood baad u leedahay ra-iisul wasaare haddaad doonayso in doorashada lagaga gudbo guul laga gaadho oo xasilooni aadaad ku dhammaystirto ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaanu ka codsanaynaa annagoo u hoggaansanaanaynaa guusha iyo horumarkuu dalka gaadhsiinayo inuu naga qabto ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed markaa waxaanu sheegaynaa ra-iisul wasaaraha inuu waxa weeye dowladda siduu waxa weeye ugu baaqay inuu amnigeeda doorashadeeda cadaaladu samaynayo inuu cadaaladu sameeyo inuu naga qabto ninkaana annagoo ah haweenweynaha reer somalilan waxaanu ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed in nala ka qabto
dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ayaa ka socda duleedka magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo saleyman aradaala
dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa qaybta toddoba iyo labaatanaad iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ka socda deegaan duleedka ka ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle dagaalkan ayaa ka dambeeyey ka gadaal markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen kolanyo ay wateen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxaana dagaalka xooggiisa uu ka socdaa deegaanka burfiiq oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warar la helayo ayaa waxaay sheegayaan in dagaalka socda la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo aan weli la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhasha dagaalkaasi u dhexeeya ciidamada ka tirsan kuwa milatariga qaybta todolabaatanaad ee dowladda federaalk soomaaliya iyo kooxda al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayta cismaan iyo mas-uuliyiin kale oo la socday ayaa la sheegay in wax yar ka hor inta uusan dhicin weerarka al-shabaab ay mareen deegaanka burfiiq iyagoona kusii jeeday deegaanka fardhibaax ee duleedka ka ah magaalada beledweyne
shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo fartuun maxamed maxamuud ayaa warkan eegeysa faahfaahiino dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan shil gaari oo ka dhacay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug shilkaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac shilka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha oo kaasha ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug shilka ayaa yimid kadib markii uu gaari t m a ku rogmaday meel u dhow garoonka diyaaradaha okaasha isagoo kusii jeeday deegaanada hoostaga gobolka mudug waxaana usoo gurmaday dadkii ka agdhawaa gaariga iyagoo kasoo badbaadiyey dadkii ku waxyeeloobay shilka gaariga rogmaday waxaana ku safrayay dad iyo xoolaba inta la xaqiijiyey waxaa ku geeriyooday hal qof halka saddex kalena uu dhaawac kasoo gaaray shilka waa sida ay inoogu warameen dadkii ka agdhawaa gaariga t m-ka ahaa ee ku rogmaday meel u dhow garoonka diyaaradaha okaasha ee magaalada gaalkacyo ugu dambeyntii degmooyinka iyo deegaanada hoostaga gobolka mudug ayaa waxaa inta badan ka dhaca shilal nuocan oo kale ah waxaana sababa burburka wadooyinka iyo wadayaasha gawaarida oo xawaaro sare ku socda
howlgal ay sameyn ciidamada dowladda ayay ku soo qabteen rag oo hubaysan islamarkaana dhigeyn isbaarooyin sida warkan ugu faahfaahinayo cali aadan axmed
ciidamada federaalk ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay howlgallo isbaarqaadisa ay ka sameeyeen inta u dhexaysa deegaanada namber konton iyo shalambuud ee gobolka shabeellada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed howlgalkan ciidamada ay ku fuliyeen deegaanadan ayaa waxaa lagu soo qaqabtay boqolaal burcad ah oo hubaysan oo isbaaro dhigtay waddada islamarkaana lacaga baada ka qaadi jiray gaadiidleyda dhacna u geysan jiray dadka shacabka ah saraakiisha hogaaminaysay howlgalkan lagu soo qaqabtay markaasi isbaarooyinka oo ka hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgallada lagu qabtay laba boqol iyo sagaashan burcada oo jidgooyin u dhigtay inta u dhexaysa deegaanada namber konton iyo shalambuud sidoo kale saraakiisha ayaa waxay sheegeen inay ku raad joogaan burcad kale oo ku baxsaday dhulka hoodka ah kuwaasoo ay tilmaameen inay ku daba jiraan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana gacanta lagu soo dhigi doono qaar ka mida gaadiidleyda dhibaatada ku qabtay burcadda dhigatay isbaarooyinka ayaa dhankooda sheegay in waddada loogu qaadi jiray lacago fara badan ayna dhibaatooyin ku qabeen burcadda sidoo kalena ay dhac u geysan jireen dadka saaran gaadiidka
halka warkaasaad kala socotaan waa idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho
iminkana wararka dibadda ergiga dowladda maraykanka ee u magacooday geeska afrika ayaa booqanaya waddamo ay ka mid yihiin suudaan iyo etoobiya ergegan oo lagu magacaabo stephen shill oo dhowaantan uu magacaabay madaxweynaha dalka maraykanka biden ayaa waxa uu booqasho ugu tegay waddamo suudaan iyo etoobiya ay ka mid yihiin waxaana sidoo kale uu la kulmay dhigiisa dalkaasi suudaan ahna ra-iisul wasaare ku-xogeenka dalka iyo sidoo kale madaxa hogaanka ciidamada afgambiga kula wareegay dalka suudaan cabdilfataax burhaani isagoona kala hadli doona xaaladihii ugu dambeeyey dibadbaxyadii ka dhacay dalka waxaana sidoo kale uu la kulmi doona ururada bulshada rayidka oo doonaya in dib gacantooda lagu soo celiyo dowladda rayidka ahayd ee dalka suudaan ergiga ayaa sidoo kale waxaa booqanaya dalka etoobiya waxaanu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya abiy axmed waxaanuu kala hadli doonaa xaaladihii ugu dambeeyey dalka dagaalada ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya weliba sidii marin loogu heli lahaa eedaha gargaarka oo la doonaya dib howlahoodii gargaarka ee uga bilaaban gudaha dalka etoobiya ergigan ay hore waxa uu ahaa safiirkii dowladda dalka maraykanka u fadhiyey dalka turkiga guud ahaana warkii duhurnimo aad ka dhegaysanaysa idaacadda dalsana kheyrtana dhegaysanaysay wandhageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaha talalhel